mar kaste hawl kasta oo la hayaa waxay u baahan tahay derdergelin iyo tayayn sidaa la ajligeed maadaama ciidanka booliiska puntland uu soo jiray muddo dheer oo shan iyo labaatan sana ah hadda istaraatiijiyadda cusub ee shanta sane ee soo socota ee la diyaariyey sanadkan ayaa qayb ka mid oo waxay ka turjumaysaa kordhinta tirada iyo tayada ciidanka booliiska puntland iyo in waxaa kan la yidhaahdo booliisku uu fursad siiyo dadka waxbartay sidoo kalena ay shaqo abuur u tahay dhallinyarada dalka ku nool baahida xilligaa keentay maxay tahay baahida xilligan keentay waxay tahay markii puntland lisahayey booliisku shan boqol oo xubnood buu ahaa dadkuna waxaa laga yaabaa inay magaalada magaalooyinka in dadku aad u yaraa waxaa hadda aad u kordhay dadkii sidoo kale waxaa isbedel ballaaran ku yimid teknolojiyadii caalamka ku shaqaynahayey sidaa la ajligeed booliiska shaqadiisoo dhan waxaa loo rabaa in teknoloji loo rogo maadaama teknolojigaas in casrigaa loo rogahayo waxay u baahatay in la helo dad si fiican ula jaanqaadi kara oo haddeer heerka aan taagannahay ka kobocsan waxaa la diyaariyey marka habraacii iyo qorshayaashii lagu tayayn lahaa arrintaas waxaa la raadinayaa dhallinyarada ka qalinjabisay jaamacadaha ee haysan shahaadada digrii kuwaas oo sanadkan laga qaadan doono shan boqol oo xubnood laguna wareejin doono shaqooyin aad iyo aad u muhiim ah oo dhammaantooda shaqooyin intooda badan nidaamka i t-ga lagu shaqaynayo dhakhaatiirta lehoo injineerada lehoo dhallinyarada daaqa iyo deegaanka baratay lehoo kuwa caafimaadka bartaylehoo sidoo kaleeto kuwa saxaafadda bartayle kuwa xeerarka iyo shuruucda bartayle dhammaan marka arrimahaasoo dhan baa waxaa la rabaa in kor loo qaado oo la tayeeyo wakhtigan xaadirkaa sidee nin dhallinyaro ah oo jaamacaddii dhammeeyey muddo sannadaha dalkii dibadda wax ku baranayey aada uga dhaadhicinaysaan in booliisku uu qayb ka noqday iyadaan ognahay baahiyaha booliiska xilligan waxaan uga dhaadhicinaynaa xubinkaas in asaga dalkiisa iyo dadkiis dadkiisuna inuu waxbaray dalkiisana uu ku bartay uuna u baahan yahay in asaga uu u adeego sidoo kale waxaa looga raaridayaa loo soo iibin mahayo qofkii booliiska noqon lahaa kuna shaqayn lahaa hadda adeegyada loo baahan yahay in loo guuro oo casriga ah qofkii ku shaqayn lahaa dibaddana laga soo kirayn maayo lana soo iibin mahayo waa fursad u bannaan dhallinyarada hadda inay galaan sidaasaan uga raaridayna dhallinyaradan aad qaadan doontaan ma dalka lagu tababarayaa mise dalka dibaddiisa mar walba waxaa khasab ah in lagu tababaro dalka gudihiisa inta waxaa kan la yidhaahdo manhajka ciidanka booliiska sida gaarka ah loo barayo waxa booliisku yahay iyo asaaska iyo kooraska gundhigga u ah ciidanka booliiska waxay ku baranayaan dalka intaas kabacdi xirfado aan halkan lagu baran karin haddii loo baahdo waxaa loo qaadayaa dibadda ay koorsooyinka kusoo qaadanayaan ma jiraan dhallinyaro ilaa iminka idinla soo xiriiray oo isugu jira wiilalii gabdho oo danaynaya inay ka mid noqdaan booliiska puntland mobileka hadda whatsappka ee codsigu kusoo dhacayo aniga gacanta ku haya ilaa hadda siddeed boqol iyo konton xubnood baa codsigu marayaa dhinaca kaleeto imailada dadka soo diray oo dukumeentigooda soo gudbiyey waxaa gacanta ku haya guddi kale oo hadda garooba fadhiya ayagana dhammaan shan iyo tobanka bishan baa la shaacin doonaa qof walbana lagu wargelin doonaa inuu meeshii u imaan lahaa lagu wargeliyo marka waxaan isleenahay intii loo baahnaa iyo ka badanba way imaan doontaa waxaana lagu kala xulan doonaa mataqaanaa xaalado tiro badan oo ama caafimaadka ha ahaato ama arrimaha waxaa kan la yidhahda aqoontiisa ama jaamacaddu ka soo baxay oo referensigeedii la raadiyo ha ahaato kolley waxyaalo badan bay ku kala hari doonaan oo shan boqol baa laga soo reebi doonaa tali waxaa jira warar bulshada isla dhex marayso oo dhallinyaradan markii la qaato oo kale in kharashaadka ay bixin doonaan isutaga imaaraadka carabta oo kale dowladda imaaraadka
aniga waxaa hadda aad igala hadlaysaa waa arrin ku saabsan siyaasad boliiskuna siyaasiyiin ma aha laakiin boliisku wuxuu hadda u baahan yahay dakhliga dalkiisana waa ku shaqeeya kaalmo caalamiyana waa ku shaqeeya marka waxaan kuu xaqiijinayaa in dakhliga dalkana waxqabadka boliiska iyo tababarkooda uu qayb ka qaadan doono kaalmo caalamiya in loo raadiyaana ay ka mid tahay siyaasadda dowladda puntland waa mahadsantaha tali ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhalinyaro waxaa jira danaynaya inay booliis ka mid noqdaan oo qaarkood jecel inay xafiiska fadhiistaan halka qaarkood kalena aad sheegaysa in booliiska ka mid noqon doonaan oo sugidda amniga oo kale marka nin dhallinyaro ah oo jaamacaddii soo dhammeeyey oo muddo sannada dibadda wax kusoo baranayay sideeba u suurtagelaysaa in booliiskii uu qayb ka noqdo uma haynayo haba yaraatee wax qiil ah inuu ku qanci waayo wiilka jaamacadda ka soo baxay inuu ka mid noqdo booliiskiisa sababto a booliiska london iyo kan ingiriiska midna noqon umahayo boliis fursadda u haysta waa inuu booliiskiisa ku biiro waddankiisa horumariyo hooyada iyo aabiis iyo carruurtooda amnigooda ka shaqeeyo sidoo kale islamarkaana waxa ummadiisa ku nooshahaano ku qanco fursadda u bannaano waa taas ayadaanan ku dhiirigelinaynaa kuna soo dhowaynaynaa waxaana rajaynayaa xirfadaha soo barteen oo gaarka qof walba in si gaara looga faa'iidaysan doono waddankana ay isbeddel ku samayn doonaan waxyaalo badan oo haddeer inaga maqana ay soo kordhin doonaan baan rajaynaya insha allah tirada u baahan tihiin ma wiilasha oo keliya mise waa gabdhaha waxaa laga rabaa inuu yahay qof soomaaliya reer puntland ah shahaado haysta jaamacadeed usoo diyaargarooba inuu boliiska ka mid noqdo wax shardiga oo gabar iyo wiil kale xusahaya haba yaraatee ma jiraan